marka waktigana waxa matalan cariri waay oo hadda bishii kale oo ogasta ay dhalanaysa hadda labaatankeedana baarlamaanka ugu egyahay una malayn maayo hadda hawsha taalla waxaan dareemaya inay aada u ballaaran tahay oo loo baahan yahay in la tababaro erigada muxuu ahaa doorashada la tababaro muxuu ahaa odayaasha lasoo xareeyo ayaga laftigooda lagu dhiirogeliyo qaabka ad waxsha kulaya inay noqoto qaab maaragtay ummadda soomaaliyeed dola fiicaad u keeni karta masale kabacdi markii ay soo xulaan ergooyinkii wax dooranayay ayaga laftigoodana tababar baa loo furayaa marka markii la fiiriyo waktiga ay u baahan tahay waxaasoo dhan waxaan dareemayaa in runtii aan waktigii la haysan hadda waxa weeye kolleyta waxaan dareemayaa in baarlamaankan uu uu sii joogi doono ilaa maaragtay arrimahaas laga dhamaystirayo bukun lix iyo toban